magaalada ghaza waxay martigelinaysaa maalinkii boqol afartan iyo afaraad oo xidhiidh ah dagaalka iyo duqeymaha waxaana sii kordhaya marba marka ka dambeysa shuhaadada iyo dhaawacyada muslimiinta iyadoo dhanka kale ciidamada yahuuddi ay ku sugan marinka ghaza ay wajahayaan dagaallo xooganna uga imaanaya dhanka kooxaha wax iska caabinta reer falastiin magaalada rafax ee dhacda dhanka koonfureed ee jiida ghaza waxay saacadihii lasoo dhaafay martigelisay duqeymo xooganna uga imaanaya dhanka yahuudda daalimiinta ah waxaana duqeyn walbo halkaasi ka geysteen yahuudda ku shiiday dhowr qofood oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kale oo fara badan xaafadda brazil ee ku taala magaalada rafax ee koonfurta marinka waxay ciidamada yahuuddu ka geysteen duqeyn xoogan waxaana ku shiiday tiro ka mid a dadkii deganaa xaafadda iyadoo ay dhaawacmeen kuwo kale waxay sidoo kale duqeeyeen ciidamada yahuudda isbitaalka alkuweyti ee ku yaala magaalada rafax ee galbeedka jiida ghaza sida la soo warinaya waxaa duqeyntaa ku shiiday in ka badan lix ruux oo falastiiniyiin ah saddex ka midna ay yihiin caruur yaryar halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale hor leh waxay sidoo kale duqeeyeen yahuudda guri ku yaala rafax waxayna ku dileen siddeed ruux oo ka mid ah dadka degnaa guriga iyadoo ay dhaawacmeen tiro kale saddex ruux ayaa ku shiiday saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib duqeyn bahalnimo ay ciidamada yahuudda subaxnimadii maanta la beegsadeen guri ay deganaayeen dad rayid ah muqayimka albureej ee bartamaha jiida ghaza waxay ciidamada yahuuddu ka geysteen duqeymeys xigxiga oo ay la beegsadeen guryo iyo goobo dad marnasa ay ku badan yihiin waxaana halkaasi ka dhashaday waxyeello kala duwan oo soo gaaray dadkii la beegsaday xeebta magaalada ghaza duqeyn ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen waxaa ku shiiday in ka badan saddex ruux oo falastiiniyiin ah halka ay dhaawacmeen sideed kale iyadoo sidoo kale ay madaafiicda goobta ku garaaceen ciidamada yuhuudda waqooyi bari magaalada ghaza halkaasna waxaa ku waxyeeloobay dad badan ciidamada yuhuudda waxay saacadii lasoo dhaafay ku kaceen in ka badan koo iyo toban gumaad wuxuushilimo ah waxayna ku dileen in ka badan sagaashan iyo lix ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol toddobaatan iyo laba kale iyadoo tiro koobkii ugu dambeeyey shuhaadada ghaza tan iyo markii uu bilowday dagaalka ay marayaan in ka badan labaatan iyo sagaal kun siddeed boqol toddobaatan iyo siddeed ruux halka ay dhaawacyaduna marayaan toddobaatan kun laba boqol toban iyo shan ruux dhanka deegaanada dhaacadaanta galbeed waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen weeraro kala duwan oo ay ku shiideen dad badan oo falastiiniyiin ah dhanka kalena waxay ku burburiyeen guryo iyo goobay dad shacaba degan yihiin ciidamada yuhuudda waxay xog ku galeen deegaanka duubaas ee dhacadaanta galbeed waxayna halkaasi ku dileen saddex ruux oo dhallinyaro ah kadib markay halkaasi ka geysteen weerar rasaaseen ah iyagoo dhanka kale xabsiga u tixaabay dhallinyaro falastiiniyiin ah deegaanka duubaas waxay ciidamada yuhuudda iyo dhalinyaruhu beesan ku dhex maray iska horimaad geystay khasaaro labada dhinac ah iska horimaadkan ayaana yimid kadib markay ciidamada yuhuudda oo wata gawaari gaashaaman ay xoog ku soo galeen deegaanka wariyaasha ka soo waramaysa daanta galbeed waxay tilmaamayaan in ciidamada yuhuudda ay xoog ku galeen deegaano hoos yimaada magaalada alqaliil ee daanta galbeed waxayna halkaasi ku dhibaateeyeen dadkii deegaanka deegaano hoos yimaada magaalada naabulis ciidamada yuhuudda waxay ka geysteen weeraro xoggal ah waxayna weeraradaasi dhaliyeen khasaare kala duwan oo soo gaaray dadkii marrasta ee ku sugnaa deegaanadaasi magaalada ramallah ee daanta galbeed waxayna ka geysteen duulaano kala duwan kadib markay weeraro isku midda ku qaadeen shacabka degan xaafadaha ay ka kooban tahay ramallah iyagoo sidaasi si la mid ah weeraray magaalada jiniin ee dhacda daanta galbeed muqayimka faarica ee daanta galbeed waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen weerar rasaaseen ah waxayna halkaa ku dileen dhallinyaro falastiiniyiin ah geysta kale ciidamada muqaawamada ayaa dhigbixinaya soo duulayaasha yahuudda waxayna xaafadda zaytuun ka geysteen duulaano badan oo lagu jebiyey ciidamada cadowga yuhuudda gawaari badanna looga gubay maamulka yuhuuddana waxuu maalin walba talaabiib ku soo dhoweynayaa meydadka askar hor leh oo lagu dilay ghaza ciidamada muqaawamada waxay duqayeen goob malatiri ay ku sugnaayeen askarta yahuudda waxaana halkaas yahuudda lagu gaarsiiyey khasaaro xoogan iyadoo la soo warinaya dhimasho qaar ka mid a askartooda iyo dhaawaca kuwo kale saldhig ay ciidamada yuhuudda ku laayeen xaafadda zaytuun ay muqaamadu ku garaaceen howiye waxaana halkaasi cadowga lagu gaarsiiyey jab xoogan sidoo kale askarta muqaawamada ayaa soo riday diyaarad ay leeyihiin ciidamada yuhuudda xilli ayaw labas aslimo ka waday bartamaha magaalada khanyoonis ee koonfurta jida khaza laba gaari oo gaashamanay ciidamada muqaawamood la dhiceen qoriga arbijiga waxaan halkaasi ku basbelay gawaaridii dhimasho iyo dhaawac ayayna u qeybsameen askartii ku dhex jirtay iyadoo isku imaatin ay ku sugnaayeen yahuudda ay duqeeyeen muqaawamada khasaaran ay halkaa ku gaarsiiyeen yahuudda ugu dambeyntii waxaa nolosha isku gubay askari ka tirsan maraykanka isagoo weliba ku sugan afaafka hore ee safaaradda yahuudda ay ku leedahay washington askarigan ka tirsan maraykanka ayaana falka uu isku gubay kaga soo horjeeday xadgudubka ay yahuuddu ka wado marinka khaza war ka soo baxay wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaana lagu xaqiijiyey falkan uu isku gubay ninkan maraykanka ah wargeeska new york times ayaana daabacay in askarigan ka tirsan ciidamada cirka ee maraykanka uu isku gubay afaafka hore ee safaaradda yahuudda ay ku leedahay washington arrinkan ayaana u muuqda mid uu kaga soo horjeeday dagaalka dulmiga ee yahuudda ka wado marinka khaza kuna gumaadayso shacabka muslimiinta ee falastiin wargeyska ayaa tilmaamay in ninkani uu sheegay in uusan mar dambe ku lug lahaan doonin xasuuqa dadka marasta ah waxaana uu tibaaxay in falastiin ay tahay mid xur ah waxaana uu ku dhawaaqaya marka uu isgubayay falastiin waa xur I am an active duty member of the United States Air Force, and I will no longer be complicit in genocide. I'm about to engage in an extreme act of protest, but compared to what people have been experiencing in Palestine at the hands of their colonizers, it's not extreme at all. This is what our ruling class has decided will be normal.
magacayga waa arin bush oo ka mid ah ciidamada cirka ee maraykanka qaybka ma ahaan doono gumaadka ka socda jiida khasda wixii xilligan ka dambeeya In genocide, waxaan qarka u saaranahay inaan fuliyo cabasho xag jir ah laakiin marka loo barbardhigo dhibaatada shacabka falastiin kala kulmayaan gumaystaha ma noqonayso cabashada aan samaynayo mid xag jir ah waxa socda waxaa go'aan ku gaaray inay caadi noqdaan madaxdeena xuriyad ha hesho falastiin xuriyad ha hesho falastiin Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Man's on fire! Man's on fire! Ah! Ah! Ah! Ah! Free Palestine!
safaaradaha yahuudda ay ku leedahay waddamada reer galbeedka ayaa waxay noqdeen mid mar walba ay ka dhacaan mudaaharaadyo looga soo horjeedo dulmiga iyo duqeymaha yahuudda ee ka wado khaza askarigan maraykanka ayaana ka mid noqonaya boqolaalka qof ee ku nool caalamka kana soo horjeeda xadgudubka ay maraykanka iyo yahuuddu ka wadaan khaza